ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxay qaadeen weeraro ka dhana ciidamada dalka duulaanka ku jooga iyadoo khasaare lasoo werinayo weerar aad loo qorsheeyey ayay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka qooqaani weerarkaasoo xalay dhacay in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday sidoo kale waxaa jira weerar kale oo ka dhacay kudhaa kaa oo isla jubbada hoose ku yaala waxaana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsadeen ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan dhanka gobolka galguduud ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada jabuuti oo ku sugan magaalada dhuusamareeb diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa halkaasi laga maqlayay ciidamada jabuuti ee ku sugan dhuusamareeb gaar ahaan magaalada duleedkeeda waxaa dhowr mar hore ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay waxay qarax la beegsadeen ciidamo lugeynayay oo yugandhes ah qarax ayaa waxa uu ka dhacay inta udhexaysa golweyn iyo danow waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraantii halkaasi uu ku dhintay hal askari oo yugandhes ah waxaa suuragala in khasaare dhimasho iyo dhaawaco intaasi ka badan ay jiraan weeraradani waxay daba socdaan weeraro badan oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay si joogtaa ugu qaadaysay shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya kuwaasoo askar lagu dilay kuwana lagu dhaawacay